alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed xadiiska shan boqol iyo saddex iyo siddeetan wa can damrata ibni xabiibin axad taabiciin taabicigaa waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi kaanuu yastaxibbuuna waxay ahaayeen qaar jeclaysta idaa suwiya cala almayiti qabruh haddii lagu simo cala almayiti maydka qabruhu xabaashiisa haddii lagu aaso oo la simo dabadeed wansarafa annaasu dadku ay ka soo laabtaan canhu xaggiisa ay ka soo laabtaan an yuqaala in la yidhaahdo cinda qabrihi xabaashiisa agteeda lagu yidhaahdo yaa fulaanu hebelow qul waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allaahu dheh talaata maraatin saddex goor dheh in sidaas la yidhaahdo ayay jeclaysan jireen yaa fulaanu hebelow qul waxaad tidhahdaa rabbiya allaahu rabbigay waa allaah inta magiciisa loogu yeedho in la yidhahdo qul waxaad tidhahdaa rabbiya allaahu rabbigay waa allaah wa diinii diintayduna alislaamu waa islaamka wa nebiyi nebigayguna muxamadun sala allahu calayh wasalam waa muxamed rawaahu saciid ibnu mansuur baa soo wariyey mawquufan isaga oo mawquuf ah ayuu soo wariyey xadiidka shan boqol iyo afar iyo siddeetan weli tabaraaniyi waxaa u sugnaaday naxwuhu kaa mid shabaha oo min xadiisi abi umaamata laga soo warinayo xadiiskii abi umaame marfuucan iyada oo markaa nebiga sala allahu alayh wasalam loo kor yeelayo mutawalan uu yahay mid la dheereeyeyna marka uu yahay oo intan markaa uu ka dheer yahay yacnii xadiidkani waxa uu yahay markaa xadiis yacni daciifa oo nebiga sala allahu alayh wasalam kama sugna inuu yidha caynkaa dhaha culamada qaarkood oo soo yaro dhoweeyaa jira ibnu salaax waxa uu yidhi xadiidkan waa naloo soo wariyey min xadiisi abi umaama ayaa nalooga soo wariyey isnaadkiisuna ma aha mid markaa toosan bimacnaa taagan ma aha yacni mid xoog leh ma aha buu ujeedaa ha yeeshee wuxuu markaa xoog ku yeeshay yacni shawaahid kale uu leeyahay iyo reer shaam oo waagii hore ku camal falay labadaas shay baa marka laysu geeyo yacni xoog buu ku yeeshay buuhi nawowi baa adkaarta kaga soo naqliyey kitaabkiisa al adkaar la yidhaahdo ibnu muraqin isaguna wuxuu ihi tabaraani baa markaa macaajimtiisa ka ugu weyn mucjamulkabiirka ayuu ku soo wariyey isagoo xadiisku sidaas yahay sanadkiisana yacni kuma jiro saciid ibnu cabdillaahi mooyaane bimacnaa cid aan la garanayn saciid ibnu cabdillaahi baa ku jirta falaa acrifhu kaa garan maayo walahu shawaahidu kasiira yaxtadidu biha shawaahid badan buu leeyahy uu ku xoogoobayo yacni ayuu leeyahay oo aan asalka ku sheegay bimacnaa badrulmuniirka ku sheegay sidaana wuxuu ku yihi khulaasatu lbadrimuniirka ibnu xajar baa mar soo dhoweeyey xadiiskan oo waxa uu ihi isnaadkiisu waa saalix adiya almaqdasina axkaamtiisa ayuu ku quweeyey oo waxa axaadiista jayidkaa buu axkaamtiisa ku soo arooriyaa ku soo wariyaa xadiiskanna axkaamtiisii waa ku soo wariyey cabdilcasiis baa isaguna markaa kitaabkiisa shaafi la yidhahdo isaguna ku soo saaray raawiga abuu umaamo ka warinaya saciid alasdi baa la yidhaahdaa ee ibnu abi xaatim yacni waxa weeye waxba kama sheegin waa markaa yacni jarxi iyo tacdiil midnaba kama sheegin ee wuxuu ku sameeyey tabyiid inuu meesha u banneeyey laakiin shawaahid kaluu leeyahe uu ka mid yahay ka ka horeeya ayuu sheegayaa saciid ibnu mansuur soo wariyey mawquufka ah yacni kaas baa ka mid a shawaahiddiisa yacni sidaasuu xaafid ibnu xajarna uu yidhi waxa marka ay tilmaameen culamo badan inuu xadiisku daciif yahay culamo fara badan baa daciifiyey oo ka mid yahay nawawi oo khulaasada iyo majmuuca labadaba ku daciifiyey ibnuulqayim oo zaad ulmacaadka iyo manaarka labadaba ku daciifiyey bale kitaabu ruuxa oo xoogaa marka yacni camalka marka yacni reer shaam iyo wax doona inuu ku yaro xoojiyo lafteeda wuxuu laftiisa wuxuu tasriixinayaa inuu daciif yahay bale manaarka kitaabka leha waxa uu ku yidhi ibnuulqayim ina xadiisa talqiini haada laa yashuku ahlu lmacrifati bilxadiisi fii wadci yacni markaa culammada xadiiska taqaanaa inuu mawduuc yahay kaba shakin maayaan kaba shakin maayan subilisalaamka iyo tawdiixu labaduba waa soo naqliyaan hadalkaas iyo culamo kaleba ibnu xajar haythami nuuraddiin ayaa isaguna waxa uu majmaca ku yidhi isnaadkiisa waxaa ku jira koox aanan garanaynin baa ku jirta koox aanan garanaynin yacni marka ayaa ku jirto majaahiil ah ciraaqi baa isaguna takhriijul ixyaa waxa uu ku yidhi sida irwaaguba ka soo rarayo yacni xadiisku waa daciif ayuu yidhi ibnu xajar yani marka alcasqalaani oo aynu soo sheegnay mar inuu xadiiska quweeyey takhriij ladkaarka waxaa laga soo raray oo nataa'ij alafkaar bale fi takhriij aladkaar inuu waxa weye xadiiska daciifiyey oo weli waa xadiis gariiba wa sanad alxadiisi min aariiqayni daciifun jidda labada ariiqba markaysagaa dacfigiisu waa daran yahay sida xamdi cabdilmajiid asalafi uu kasoo naqliyey culamada markaa kale ee daciifisay waxaa ka mid ah ibnu taymiya oo majmuucu fataawaha isaguna markaa ku daciifiyo o yidhi xadiisku waa daciif bimacnaa waxa weye isagoo kale in markaa lagu xukumo inuu saxiix yahay ma suuragal aha waxaa ka mid a sancaani oo isaguna yidhi yataxasal min kalaami a'immati taxqiiq anahu xadiisun daciifun walcamalu bidca walaa yukhtaru bikasrati man facalahu buu subla salaamka ku yidhi albaani baa isaguna daciifiyey irwaaga iyo janaa'ista iyo daciifada ayuu intaba ku daciifiyey waxaanu yidhi isnaadkiisu waa daciifun jiddan ayuu marka uu yidhi marka waxa weeye calaa kulli xaal waxaa weliba yidhi wa jumlatu lqawli ana alxadiida munkaru cindii in lam yakun mawduucan yacni xadiisku haddaanu mawduuc ahayn yacni wuxuu noqonayaa xadiis markaa munkara ayuu noqonaya marka calaa kulli xaal yacni sida a'immada badani sheegeen xadiisku sidaas yada ayuu u yahay daciif ee bale qaarkood ay tilmaameen inuu mawduucba yacni marka uu gaadhayo oo ibnulqayim iyo marka ay ka mid yihiin yacni sidaas yadaa marka ay tilmaameen ka kale ka horreeya waxba quwo u tari maayo waayo markaysa waxaan markaa ma aha marfuuc ma aha bale markaysagaa mawquufna ma aha ee waa maqtuuc yacni mawquuf marka haddii la itlaaqo waxaa loo yaqaanaa inuu saxaabiga ku joogo oo saxaabi hadalka yidhi tanna saxaabi markaysagaa ma odhanee taabici baa markaysagaa waxa uu yidhi kaanuu yastaxibuuna kumana cadda cidda istixbaabaysae jeclaysanaysa inay saxaabada ahayd ee taabiciinta inay ahayd baa markaa laga yaabaa taabiciinta inay ahayd bay ixtimaali kartaa wa maca alixtimaali yasqutu listidlaalu yacni ixtimaal hadduu markaa meesha yimaadana daliishadkii la daliishanayay markaa meesha waa ka baxaya marka sidaas aawadeed wuxuu noqonayaa maqtuucan buu markaa noqonaya muxaqiqa kitaabku wuxuu tilmaamay maqtuucba ha ahaadee weliba intaana waxa u raacda markaa inaanu taaba ku saxiix ahayn oo aanu tamar fiican taaba ku lahayne marka uu markaana daciif yahay marka lafteedana inuu daciif yahay ayuu markaa tilmaamaya marka calaa kulli xaal sidaas aawadeed yacni xadiidkani waa daciif in lagu camal falaa maaha waa daciif jiddan aad buu daciif u yahay fadaa'ilu acmaal wax ku saabsanna ma aho la yidhahdo axaadiista daciifkaa fadaa'il acmaal waa lagu camal falaa iyadoo marka horeba la ysku haysto yacni xukun buu sheegayaayoo xukumkiina markaa in sidaa la istixbaabo waa xukum xukum axkaamulkhamsaha ka mida weeyi xukumka axkaamulkhamsaha ka midana wuxuu u baahan yahay markaa shay qawiya in loo helo daliil in loogu helo sidaas yadaa ayuu u baahan yahay ee kaafi ma aha in la yidhaahdo yacni waxa weeye xadiis markaa daciifa loo cuskanaya camalka reer shaamna masalada markaa ma quweynayo quwo iyo xoog miduu u kasbaayo yacni ma aha waayo camalka reer shaam dee waxa weeye markaa xujo ma aha xujo camalka reer shaamna miduu yahay markaa ma aha masaladanna waxa weeye waxa taalla talqiin baa nebigu inoo sheegay sala allahu alayh wasalam oo waxau ihi laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah kuwiinna markaa dhimanaaya mawtadiinna markaa waxaa u laqintaan laa ilaaha ila allah waxaana looga jeeday ka lagu soo xaadire geeridu ku soo xaadirtay lagama tilmaamaynoo loogama jeedin kii ficlanba dhintay lagama loogama jeedin laakiin waxaa looga jeeday kii waxa weeye geeridu ku soo xaadirtay ee markaa yacni dhimashada qarka u saaraa kaas yadaa looga jeeday talqiinta markaa mashruuca ah ee sunnada ahi waa taas weeyi amaa talqiinta waxa weeye markaa qofku markuu dhinto isagoo xabaashi ku sugan in loo laqimo taas iyadu wax daliila markaa sidaasaynay u lahayn tarkiga nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu ka tageenna waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye uu yahay yacni markaa sunno inay tahay tegitaanka laga tagae talqiinka aan la samaynin yacni saasaa laga qaadanayaa oo shaafici waxau yihi calayna an nataxaraa sunana rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam tarkan aw ficla waxayna saaran sunnayaasha rasuulka inaynu ku dadaallo hadday tahay markaa samayn iyo hadday tahay ka tegitaan labadaba oo waxa uu sameeyey siday sunno u tahay in loo sameeyaa ayaa wuxuu ka tegayna in laga tagaa ay sunne u tahay sidaas iyada ah weeyaan waxaana markaa tan ku sugan yacni in markaa la leeyahay fitnadii iyo imtixaankiibaa markaa loo laqimaya wuxuu ku jawaabi lahaa yacni waxa uu ku jawaabayaana waxa marka la xasuusiyo noqon maysee waxay noqonaysaa uun yacni waxa weeye sida camalkiisa iyo marka ay ahaayeen ayuu markaa noqonaya oo yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqawli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira ayuu ilaahay yidhi marka qolada hadalka lagu sugayaa kalaamka xaqa ah lagu sugayaa waa kuwii markaa iimaanka iyo camalka saalixa la yimi yacni weeyaan ee mid marka waxa weeye hadda wax loo yeedhyeedhiyey marka ma aha oo aan iimaan iyo camal saalixa markaa oo quman marka aan lahayn yacni kaas ma aha marka waxaa ku sugan hishi yacni imtixaankii markaysaga in la leeyahay waa la bixinayaa oo kish baa la samaynaya yacni waxa weeye markaa taasina sidaas yadaabaynay saxiix u ahayd culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxyaalaha shawaahidda u noqonaya waxaa ka mid a istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tasbiita fa inahu alaana yus'al xadiiska ka horreeyaynu soo aragnay laakiin taas kaasi wuxuu talqiin kaga sugan yahay ma jirto sababta aanu ugu sugnayni waxay tahay xadiiskaa hore waxa uu sheegayaa in loo duceeyo ilaahay loo baryo ayuu sheegayaa oo waa ducaa gebigeeduba khufraan iyo dembidhaaf in ilaahay loo weydiiyo in hadalka xaqaa in lagu sugo ilaahay looga baryo marka i u duceeye baa la yidhi talqiinkanna duce maaha loo laqimayaaye waxaa la leeyahay hebel hebelow ama hebeloyna xaawaaho yacni laba malag baa ku imanaya waa laba malag oo madmadow labadaa malag hadal bay ku weydiinayaan waxay ku odhanayaan ma rabbuka rabbigaa waa kuma waxaad ugu jawaabtaa rabbigay waa allaah waxay ku odhanayaan diintaadu waa tuma waxaad ku tidhahdaa diintaydu waa islaamka waxay ku odhanayaan nebigaagu waa kuma waxaad tidhaha nebigaygu waa muxamed yacni sidaa markaa ugu dheh oo ugu jawaab yacni xadiiska dheeree weliba marka abi umaame uu xadii aanu soo aroorin waxa uu sheegayaa sidaa aynu u sheegnay intuu u tilmaamo ayuu wuxuu ku sii darayaa markaasay waxay odhanayaan labadii malag maxaynu ka dulguraayo aynu markaa yacni wax ka weydiinaa ruux loo laqimay xujadiisii ruux xujadiisii loo laqimay marka daahirkiisu waxaabuu ku tusinayaa inay marka iskaba daynayaanba inay wax weydiiyaan taasna waxay ka hor imanaysaa axaadiistii saxiixa ahayd bay ka hor imanaysaa ee ku soo aroortay yacni in markaa fitnada fitnatulqabriga in la imtixaanayo oo la weydiinayo markaa yacni taas ayay waxa weeye ka hor imanaysa marka calaa kulli xaal talqiinkaasi dee duca ma aha marka sidaas aawadeed wax shaahida kaasi markaa uma aha weliba kan kale ka horreeya maqtuuca laftiisu yacni kuma sugnayn inay markaa odhanayaan maxaynu ka guraayo ka weydiinaa cid markaa xujadiisa loo laqimay taasina markaa shahaadadiisu haddii bay shahaada ku sugan tahay waa shahaada qaasir oo markaysagaa gaaban weeye shahaadaduna waa inay kaamil tahay marka waxa weeye calaa kulli xaal sidaas iyadaa aawadeed in lagu camal falo ma aha sunnihii nebiga inay siday tahay in lagu camal falo weeye oo markaa loo duceeyo qofka istakfiruu liakhiikum wasalu lahu tahbiita fainahu alaana yus'al siduu nebiguba yidhi sala allahu alayh wasalam xadiidka shan boqol iyo shan iyo sideetan wa can buraydata ibni alxusaybi alaslamiyi radia allahu canhu burayda waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi nahaytukum waxaan idinka reebay can ziyaarati alqubuuri xabaalaha in la ziyaarto oo la booqdo ayaan idiin diiday baa nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam fazuuruuha haddaba soo booqda hadda hore waan idinku diiday xabaalaha inaad booqataan laakiin haddaan idiin fasaxaya hadda soo booqda rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey muslim ayaa saxiixiisa ku soo wariyey waxaa riwaayada muslim weliba ku daraysaa fa innaha tudakkiru almowt yacni maxaa yeelay xabaalaha in la booqdaa geeriday markaa xasuusinaysaa geerida ayay idin xasuusinaysaa sidaasaa riwaayada muslim ku sugan tirmidi waxa uu ku beddelay fa innaha tudakkiru almowta yacni lafdi a buu ku beddelay fa innaha tudakkiru alaakhira aakhira ayay markaa idin xasuusinaysaa yacni waxa weeye tudakkirukum baa macnuhu u dhacayaa oo waxa weeye maadaama markaa mafcuulka waa la yska xadfaayo haddii la garanayo way dhacdaa wa xadfa fadlatin ajiz in lam yadir yacni ka xadfi maa siiqa jawaaban aw xusir yacni waxa weeye haddii fadlo bimacnaa mafcuulka iyo haddii layska garanayo in layska xadfaa waa bannaantee bannee buu ku yidhi marka waxa weeye fa innaha tudakkiru alaakhira ay tudakkirukum alaakhira aakhira ayay idin xasuusinaysaa buu yidhi xadiidka shan boqol iyo lix iyo siddeetan zaada ibnu maajah ibnu maajah waxa uu siyaadiyey min xadiisi ibni mascuud xadiiska markaa cabdillaahi ibni mascuud iyadoo uu ka mid yahay qadarka uu siyaadinaya waxa markaa uu siyaadiyey wa tuzahidu fi dunyaa wa tuzahidu waxay markaa saa'idinaysaa oo idinka dheeraynaysaa yacni markaa fi dunyaa adduunyada ayay idinka saahidinaysaa yacni siyaadada hore ee markaa tirmidi ee tirmidi siyaadiyey waxa saxiixiyey tirmidi ayaa saxiixiyey oo waxau idhi markaa waa xasanun saxiix waxa kale oo saxiixiyey markaa albaani oo isaguna yidhi waa calaa sharti muslim buu markaa ku asaxay ziyaadadaa fa innaha tudakkiru alaakhira calaa sharti muslim ayay markaa ku asaxday ziyaadada labaad ee ibnu maajah uu siyaadiyey waa xadiiskii markaa ibnu mascuud ashyaa kalena waa sheegay oo tadkirada markaa iyo tashiidka ya marka ayuu sheegay iyo cidada in lagu waantoobayo oo lagu waano qaadanayo marka wa tuzahidu fi dunyaa waa markaa la gaar noqday iyadoo macnaha waxaweeye geerida iyo aakhiro xasuusinteeda marka ay keensanayso adduunyada in laga zaahido ay keensanayso haddana nowcan maa markaysaga lafdi ahaan waa ka duwan tahay ziyaadadaa culammada qaarkood waa ka hadleen buusiiri waxau idhi isnaadkeedu waa xasan ayuub ibnu hani nin la yidhaahdo sanadka ku jirana ibnu macin waxa uu ka yidhi waa daciif abuu xaatimna waxa uu ka yidhi waa saalix yacni waa saalix abuu xaatimna mushadidiintuu dee ka mid yahayo yacni ragga waxa weeye muxadisiintaabay markaa culammadu waxay u qaybiyaan markaa mutashadidiin iyo yani marka waxa weeye mutasaahiliin iyo muqtasidiin yani saasay markaa u qaybiyaan marka abu xaatim oo kale xagga tadciifka tacanut baa ku sugan bay yidhahdeen xoogaa waa ku adadeg yahay laakiin hadduu cid tawsiiqiyo cidduu tawsiiqiyo waa lagu fara adaygaa waayo marka horaa dee shardigiisu aad u adeg yahay marka saalix oo kale ruuxa uu yidhaahdo xadiiskiisa waa la taxsiiniyaa xadiiskiisa waa la taxsiiniyaa maadaama marka waxoo tacanut uu xoogaa ku yaro sugnaa xagga waxa weeye markaa tadciifka ibnu xibbaan baa ninkan wuxuu ku sheegay buu yidhi buusiiri waxa uu ku sheegay siqaadda ayuu ninkan ku soo arooriyey oo ku sheegay marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiiskani isnaadkani waa xasan buu yidhi albani isagu riwaayada waa daciifiyey marka ibnu maajah oo waxau yihi marka ibnu maajah sanad daciifa buu kusoo wariyey buusirina waa taxsiiniyey ha yeeshee cancanada ibnu jurayj baa ku sugan yacni takhriijka mishkaadka iyo daciifka ibnu maajah uu labadaba sidaa ku yidhi ibnu jurayjna magaciisa waxaa la yidhahdaa cabdulmalik ibnu cabdilcasiis ibnu jurayj ayaa la yidhaahdaa dabaqada saddexaad baanuu ka mid yahay ee marka waxaweye xadiiskeeda la daciifiyo xagga mudallisiinta marka laga eego cinda bni xajar mudallisiinta dabaqada uu tadliiska ka joogaana waa dabaqada saddexaad weeyi daara qudni wuxuu yihi sharu tadliisi tadliisu ibnu jurayjin tadliis waxa ugu shar badan ka ibnu jurayj baa ugu shar badan fa inahu qabiixu tadliisi maxaa yeelay tadliiskiisu waa qabiixo waa xun yahay oo laa yudallisu ilaa fiimaa samicahu min majruuxin gebigiisua ma tadliisiyo mooyaane wuxuu markaa ruux daciifa oo markaa la jarxiyey oo la dhaawacay cadaaladiisa ama siqanimadiisa ruux la duray wuxuu ka maqluunbuu tadliisiyay oo kii intuu meesha ka rido ayuunbuu yacni markaa sanadkii yacni markaa ka saaraa ninkaas markaa sidaas iyadaa buu sameeya markaa sidaas aawadeed ka noocaasina waxa weeye waa jarxi markaa weeyaan jarxi weeyaan marka lama aqbali karo wuxuu markaa tadliisiyo xadiiska macnaahaan haddaynu usoo noqonno xadiiska burayda waxa uu xadiiska burayda tilmaamaya nebigu sala allahu alayh wasalam waagii hore inuu siyaarada xabaalaha la siyaaranayo ee la booqanayo inuu reebay oo diiday oo yidhi xabaalaha booqanina waagii hore inuu caynkaa yidhi markii dambe laakiin waxa weeye saxaabadii ay markaa wax badan u kala caddaadeen oo ay markaa waxaweeye tawxiidkiina si fiican markaa yacni ay u fahmeen oo intishaaray oo u caanbaxay yacni shirkigiina baatilnimadiisii si fiican u sii caddaatay yacni si caam ah ay ugu sii caddaatay xaaladdaana nebigu sala allahu alayh wasalam waa ruqseeyey xabaalihii in la siyaarto waa banneeyey yacni waa ruqseeyey oo waa banneeyey oo waxauu yidhi marka waxa fa zuuruuhaa booqda ayuu yidhi yacni booqda ayuu markaa u yidhi markii hore waxa isweydiin leh ugu horrayn muxuu markii hore nebigu u reebay sala allahu calayh wasalam markii dambe su muxuu u banneeyey waa midda kale ee marka maxaa la yidhaahdaa ziyaaro maxaa la yidhaahdaa ziyaaro maxaa la yidhaahdaa ziyaarada sharcigiise waa noocee ziyaaro aan sharci ahayni ma jirta su'aalaha caynkaas haddaynu ka jawaabno waxay tahay waa mida wuxuu markii hore nebigu u reebay sala allahu alayh wasalam wakhtigii saxaabadu ay soo islaameenee gaalnimadii ka yimaadeen baa dhoweyd dad fara badan oo mushrikiinta ka midina waxay samayn jireen xabaalahay caabudi jireen oo gaalada qaarkood baa xabaalaha markaa caabudi jiray oo yacni markaa dadka saalixiinta caabudi jiray oo sidaas markaa xaalkoodu ahaa marka waxa weeye si aan dadka qaarkood ugu kedsoomin oo aynay waxyaalihii markaa mamnuuca ahaa ee aan la oggolayn aynay xabaalaha ugu samaynin oo aynay ugu lumin ayaa markii hore nebigu sala allahu alayh wasalam u reebay oo yidhi markaa xabaalahaba ha booqannina oo nebigu sala allahu alayh wasalam sidaa u diidey markii dambe laakiin wuxuu markaa nebigu u ruqseeyey markii waxa weeye dadkii ay umuurahaasi u caddaadeen oo tawxiidku ku raasukhay oo markaa yacni diintii ay caddaatay oo shirkigii baatilnimadiisii caddaaday oo tawxiidkii faafay xaaladaa dambe oo cid ku kadsoomi karaysaa aynay jirin xabaalihii ku kadsoomi karaysa oo inay ictiqaadiso oo iyaga barido oo markaa ku dawaafto oo markaa ka barakaysato oo ay wax weydiisato oo ay wax u qasho oo waxyaalaha noocaasoo dhan markaa in la sameeya aynay ka suurtoobi karin saxaabadii ayaa waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam ruqseeyey in xabaalihii markaa la booqdo ayuu ruqseeyey sidaas yada ah ayay ahayd sababta loo diiday iyo sababta markii dambe loo ruqseeyey yacni labaduba saasay ahayd waa midda kale erayga ziyaaro la yidhahdo maxaa la yidhahdaa ziyaaro erayga lugatan waxaa la yidhaahdaa booqasha ayaa la yidhaahdaa ziyaarada yacni markaa qadarka ay tilmaamaysaa waa booqasho keliya sidaasaa luqada la yidhahda zurtu fulaanan hebel baan ziyaartay yacni waa booqday markaa weeyaan haddii la yidhaahdo zurtu qabrahu xabaashiisaan siyaartay haddii la yidhaahdana waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa xabaashiisaan booqday baa markaa laga tilmaamaya xabaashiisa ayaan booqday baa laga tilmaamaya marka waxa weeye booqashaa markaysagaa luqatan ziyaare la yidhaahda haddaba marka waxa weeye ziyaaradu waxay leedahay mid sharciya iyo mid waxa weeye aan sharci ahayne baatil ah bay leedahay labadana markaa waxa weye mid walbana ziyaara lagu itlaaqay oo lagu magacaabay wax fara badan oo ay dadku sameeyaan oo magaca ziyaaro lagu sameeyo ma aha ziyaaradii nebiga sala allahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisu ay samayn jireen waana ziyaara baatila ziyaaro aan sharci ahayne baatila weeye oo muxaramaan bannaanayn amaba markaysagaa shirki iyo kufriya gaalnimo ah yacni labadaa mid weeyaan wax fara badan ay dadku sameeyaan ee ziyaarada sharciga ah sideedaba waxay markaa ku kooban tahay saddex umuurood yacni kama badna wax alla wixii saddexdaa umuurood ka baxsani ziyaaro sharci oo bannaan ma aha wixii saddexdaa shay ka baxsan ziyaaro sharciya oo bannaanba ma aha oo mashruucaba ma aha ee waxay ka dhaxaysaa inay muxaramto oo xaaraan tahay iyo inay markaa xaaraannimadeedu weliba adag tahay oo gaalnimo tahay labadaa mid bay ka dhaxaysaa saddexda umuurood ee sharciga ee nebiga sala allahu alayh wasalam yacni ziyaaradiisii laga qaadan karaa waxa weeye waa midda koowaade inay tahay ixsaan ila almeyit meydkii in loo samafalayo oo duco loo ducaynayo sida axaadiista inoogu iman doonta assalaamu calaykum ahla addiyaari min almu'miniina waalmuslimiina wa inna in shaa allahu bikum laaxiquun as'alu allaha lana walakum alcaafiya yacni waxa weeye waa duco meydkii baa loo duca hadda isagaa la baryayaa ma aha dad fara badan oo waxa weeye markaa iimaankoodii iyo rumaynta ilaahay rumaysnaayeen marka ay khalkhashay yacni waxay xabaalaha u siyaartaan inay wax u doontaane inay u duceeyaanba uma siyaartaan oo uma booqdaan ee laakiin baraka iyo khayr inay ka soo helaan bay uga jeedaan maahmaahayaha lagu maahmaahay ka mid tahay xabaalo waalid baa xoolo laga helaa xabaalo waalid ayaa xoolo laga helaa dabeedna waxaa la siyaartaa yacni odaygii reerka dhalay ama jilibka dhalay ama markaa yacni si guudba markaa qabiilka guud dhalay si waxa weeye xoolo markaa uu usoo siiyo dadka xoolaha ugu soo barakeeyo oo dhibaatada uga soo faydo kuwa xanuunsanayee bukaa booqda si ay caafimaad u soo helaan bay u booqdaan marka waxa weeye ixsaan ilalmeyit bay ahayd markaa yacni sida markaa nebigu sala allahu alayh wasalam sharciyeeyo meydka in loo soo samafalo oo loo duceeyo assalaamu calaykum ahla addiyaari min almu'miniina waalmuslimiina wa inna in shaa allahu bikum laaxiquun as'alu allaha lana walakum alcaafiya waa duco loo ducaynayo oo dembi dhaaf iyo raxmad loogu ducaynayo weeye iyo ilaahay cadaabka inuu ka dhowro loogu ducaynayo sabab labaad waa loo markaa yacni siyaartaa xabaalaho waxaa kaloo loo siyaartaa aakhire iyo geerida in lagu xasuustana waa loo booqdaa aakhire iyo geerida in lagu xasuustana waa markaa yacni markaa loo booqdaa sida xadiidkanba uu sheegaya kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha fa innaha tudakirukum almowt yacni geeriday idin xasuusinaysaa ama fa innaha tudakiru alaakhira aakhiray idin xasuusinaysaa ismana caaridayaan oo geeridu waxa weeye markaa waa awalu manaazil alaakhira yacni markaa sida yacni aasaarta qaarkood ay sheegayso marka sababta labaad ee loo booqanayaa waxa weeye inuu qofkan zaa'irkaayo ku intifaaco oo bimacnaa waxa weye si kale uguma intifaacayo inuu ku cibro qaato yacni marka waxa weeye maadaama uu xasuusto waxaasoo khalqigii inay markaa shalay noolaayeen oo u hebel iyo hebel oo uu garanayo ay saaxiib ahaayeen iminkababa ay maqbuur yihiin oo ay aasan yihiin ay xabaalaha ku jiraan oo lakabiyadaa ciiddii ay ka sarreeyaan oo aanu wax xarakaa iyo wax camala midnaba markaysaga aanu markaa samaynayn qaarkood ay ka da'yaraayeen qaarkood la da' ahaayeen marka waxawe nooc kastaba ay leeyihiin isaguna uu xasuusto uu is yidhaahdo halkaa la geliyey baa adigana lagu gelinayaa goorta lagu soo qaadayaa talo waa goorma maxaase kaa soo horreeya waxa kaa soo horreeyaad hormarsatay maxay tahay marka waa in lagu waano qaato weeye oo waxaa looga jeedaa ictibaar lagu cibro qaadanayo oo geerida lagu xasuusanayo sababta saddexaad ee ziyaarada sharcigii ay leedahay waxa weeye waa in marka imtisaal looga jeedo amarkii nebiga in la qaato oo la masalo in looga jeedo fazuuruuha buu nebigu yidhi marka waxa in imtisaal looga jeedo qasdul'imtisaal waa inay tahay oo amar qaadasho amarkii nebiga la qaadanayo muraadku waa inuu yahay saddexdaa umuurood ayaa marka xabaalaha yani in loo booqdaa ziyaara sharciya ay tahay wax allo wixii saddexdaa ka hadhay yani ziyaara sharciya ma aha ee waxay noqonayaan ziyaara baatila waxayna u qaybsamayaan laba qayboodoo ziyaara bidciya iyo ziyaara shirkiya labadaasay u qaybsamayaan labadumana waxa weeye ziyaara muxarama waa ziyaaro aan sharci ahayn oo hayru sharciya ahoo aan sharci ahayn oo xaaraan ah laakiin waxa weeye midna waa xaaraan oo waa lagu dembaabayaa midna waxa weeye dembiga waxa dheeraad la ah in laguba gaaloobayo milladda islaamka lagaga baxayo ayaa siyaado la'ah ziyaaraadka shirkiga ee gaalnimada markaa ah waxaa ka mida in loo siyaaranayo waxa ku soo siiyaan xoolaha ku barakeeyaan ha ku bogsiiyaan in la istiqaaso iyo gargaar weydiisanayo in iyaga wax loo gowracayo in loo sujuudayo in waxa weeye laga barakaysanayo ciiddooda in laga barakaysanayo xabaalahooda nafci laga doonayo daraaddeed in loogu dawaafayo in loogu dawaafayo in waxa weeye loo nadrayo iyagoo nadar loo samaynayo weli hebelow waxaan kuugu nadray caynkaa iyo caynkaa inaan kuu sameeyo in waxa weeye iyagiiba wax loo gowracayo oo laleeyahay markaa neefkii ziyaarada aan kaxaynaya dabeedna xabaashii lagu dulqalayo kullu daalika umuurahaasoo dhammi waa shirkiyo waa gaalnimo shahaadataynkii islaamnimadii waa burinaysaa islaamnimadii waa ku buraysaayoo qofka sameeyaa hadduu muslim ahaa gaal buu ku noqonayaa gaal ayuu ku noqonayaa umuuraha caynkaasa aad iyo aad ba inay dad fara badani u sameeyaan oo waxyaalaha noocaasa ay ugu dhaqmaan hadday tahay in la gargaar weydiisanayo iyaga la baryayo in caafimaad la weydiisanayo ubadka la weydiisanayo in waxa weeye yacni baraka yaga markaa in la weydiisanayo laga doonayo ciiddooda laga barakaysanayo in yaga wax loo gowracayo yani waxa ina qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabbi alcaalamiin waa cibaado ilaahay baa loo keliyaya yacni markaa nadarku waa cibaado ilaahay baa loo keliyaya culammaduna waa tasriixiyeen sidaas yada ah yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiira marka waxa weeye oofinta nadarka ay oofinayaan ilaahay bay u nadrayaane awliyada u nadri maayaan shuraaxda minhaajka qaarkood waxay sheegeen oo tilmaameen in waxa weeye nadarka marka awliyada iyo loo loo nadrayaa inay baatil tahay bay markaysagaa tasriixiyeen yacni nadar baatila oo muxarama markaysagaa inay tahay ayay markaa tilmaameen saawi waxa uu ku sheegay xaashiyadiisa maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadib aayadda markuu markaa fasirayo waxau odhanayaa taa waxa la mida buu saawigu odhanayaa wax fara badan oo jahalada waxmagaratada muslimiinta ay waxay sameeyaan oo ah xabaalaha inay wax u qalaan oo markaa u nadraan oo umuuraha noocaas ay samaynayaan waxay ka mid tahay baxiiradii iyo saa'ibadii iyo wasiiladii marka ay samayn jireen yacni nimankii mushrikiintaa noociyo kale weeyaan sidaasuu markaa odhanaya kutubta markaa yacni markaa shaaficiyada ee waxa weeye markaa yacni shuraaxda minhaajka ah adraciya baa ka mid a qolyaha sidaasoo kale tilmaamay yacni markaa adraci iyo culamo kale oo shaaficiyi waa sheegeen sida raaficiyabaa markaa sheegay in nadarka awliyada loo nadrayaa ee laleeyahy waxaan kuugu nadray yacni wankaagi waa kuu xidhay ama waa kuugu nadray iyo wax la mida inuu baatil yahay yacni kutubta markaa xanafiyada ee fiqiga iyaguna saas si leeg bay qoreen oo waxa weeye majmacu bixaari lanwaar iyo markaysagaa kutub badan oo marka waxa weeye xanafiyaha ayaa marka arrinka noocaasa iyo baxru raa'iqa iyo ayaa laga soo naqliyey kutub badan oo xanafiyaha inay yidhahdeen arrinka noocaasi waa baatil oo waxa weeye waa muxaram bale ay yidhahdeen nadarku waa cibaado oo waa cibaado ilaahay keyrkii loo samaynayo sidaas aawoodee waa kufri oo waa gaalnimo caynkaas yadaa inay tasriixiyeen waxyaalaha kale marka waxa weeye markaa yacni kufriga waxaa ka mid a baryada la baryayo in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum marka inay shirki tahay baryadaas markaa la baryayaa inay tahay ayaa markaa ilaahay inoogu sheegay wakadalik waxaa ka mida yani markaa waxaa ka mida waxyaalaha markaa tabaruga xabaalahooda laga barakaysanayo ijcal lanaa daata anwaatin kamaa lahum daatu anwaat markay nebiga ku yidhaahdeen yacni markaa dadkii soo islaamay qaar ka midii nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam waxaad tidhaahdeen qultum waladii nafsii biyadihi kamaa qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha marka waxa ay weydiinaysaan waxa weeye macbuud ii yeela oo barakada dee allah baa laga doonaa marka maadaama aad tidhaahdeen waxa weeye geed baanu ka barakaysanaynaa macnaheedu waxay tahay marka arrinka noocaasi waa shirki oo gaalnimo weeyaan baa nebigu ku tilmaamay sala allahu alayh wasalam xadiiskuna waa saxiix xadiiskuna xadiis saxiixa weeyaan yacni ziyaaraadka kale ee kale ee markaa bidciga ah ee aan iyagu kufriga ahayn waxaa ka mid a in xabaashii loo tago oo weligii markaa lagu yidhaahdo ama markaa qofkii yacni xabaasha ku jiray ilaahay noo bari oo yag isaga la baryi maayee waxa la weydiisanayaa inuu ilaahay kuu baryaad markaa weydiisanaysaa codsi meeshaad ka weydiisanaysaana adigoo markaa yani dhulka dabadiisa jooga ma aha ee xabaashii baad dul tegaysaa oo aad isdul taagaysaa markaasaad odhanaysaa ilaahay markaa noo bari aad ku odhanaysa ama haddii waxa weeye aad markaa adduunyada dabadeeda ama markaa qaarad ka qaarad adoo jooga ama markaa maylal ciidda ka badan adoo markaa u jira haddaad halkaa uga dhawaaqdo aad ictiqaadsan tahay inuu ku maqlaayo walow masaafo marka aan badnaynba ha ahaatee aad ictiqaadsan tahay inuu ku maqlaayo masaafo yar baabaad u jirtaa ee xoogaaya laakiin marka waxa weeye yani markaa qadar ah waxaad ictiqaadsantahay inuu ku maqlaayo ta noocaasina waxa weye waa kufriyo waa gaalnimo waxaad ictiqaadsan tahay haybka inuu og yahay baad ictiqaadsan tahay haybka inuu og yahay oo caalamka tasarruf ku leeyahay sidaas iyadaabaad markaa ictiqaadsan tahay haddaad tidhahdo ilaahay noo bari oo meel cidla aad ka dhawaaqdo aad tidhahdo hebelow ilaahay noo bari aad tidhaahdo marka ta noocaasi waxa weeye markaysaga waxa mid kufriya ayay noqonaysaa waayo haybkii baad cid kale u sugtay qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah wa cindahu mafaatixu alghaybi laa yaclamuha ilaa hu amaa xabaasha inaad isdul taagtoo dabaad aad tidhaahdo hebelow ilaahay ii bari ama ilaahay noo bari aad sidaa tidhaahdaa taasi waa bidco oo waxa weeye ziyaaradii sharciga ahayd kama mid aha wuxuu nebiguna sala allahu aleyh wasallam inoo sunneeyey oo inoo sharciyeeyey ma aha marka waa mid baatil oo markaa muxaram ah weeye waxa kaloo markaa iyaduna xaaraam ah oo waxyaalaha markaa ziyaarada markaa bidciga ah soo gudagelaysa in markaa xabaasha agteeda in la yidhaahdo yacni ducada aqbalkeeda yacni waxa weeye waxay u dhowaansho badan tahay xabaasha hebel markaa agtiisa in lagu aqbalo oo la yidhaahdo ducadaad hebel qabrigiisa ka dul ducaysataa waa mustajaabo waa la aqbalaa oo si aanad markaa yacni u ictiqaadsanayn lagaaga aqbalayo ducadaad masaajidada iyo guryaha markaa yacni cibaadada loo khasisay ee markaa buyuutullah la yidhaahdo yacni markaa guryahaas yacni in ducada lagaaga aqbalayo si aanad u rajaynayn si ka badan inaad u rajaysaad istidhaahdo xabaasha hebel haddaad ka dulducaysato ducada waa laga aqbalayaa ta noocaasina waxa weeye waa arrin yacni markaa bidca ah weeye oo markaa dalaal iyo baadi ah laakiin gaalnimo ma aha gaalnimo ma aha waxaa kaloo la mida shaddu rixaalka in loo sameeyo xabaalihii markaa yacni iyaga ee socodka loo soconayo in loo sadcaalo xabaalaha ziyaaradii la ziyaaranayo in loo sadcaalo oo aad tidhaahdo waxa weeye qabriga markaa awbarkhadle ama markaa jaylaani ama aad tidhaahdo qabriga iyo xabaasha uways aad tidhaahdo ayaan markaa u sadcaalayaa ee u safrayaa yacni ta noocaasina waxay tahay ziyaarada noocaasi waxa weeye waa bidco oo waxa weeye markaa waa xaaraam oo ma bannaano nebigu waxau yihi sala allahu aleyh wasalam laa tashuddu rixaala ila ila halaathati masaajid laa tushaddu rixaala laa tushaddu iyo laa tashudduu labada mid walba waa ku soo aroortay laa tashudduuna waa riwaayada muslim saxiixa ku soo wariyey laa tushadduna waa khabarun yuraadu bihi nahyu siiqada ayaa khabar ah laakiin macnaha waxaa looga jeedaa nahyi baa looga jeedaa looma adkaysto markaa rarka oo looma markaa xidhxidho yacni yaan loo xidhxidhan baa laga tilmaamaya laa tashuddu rixaalana yacni markaa rarka ha u xidhxidhannina iyo safarkaiyo sadcaalka ha u xidhxidhannina yacni saddex masjid mooyaane buqcadii sharafay leedahay aawadeed ha ugu sadcaalina saddexda masaajid mooyaane saddexda masaajidna waa masaajidka kacbada ee markaa lagu dawaafee xaramka maka ku yaalla iyo masaajidka masjidurasuul ee madiine ku yaalla iyo masaajidka masjidul aqsa la yidhaahde ay markaa ku amarku taaglaynayso yuhuudda yacni markaa calayhim lacaa'in ullahi almutataabica ilaa yowmi alqiyaama lacnadaha ilaahay ee isdaba joogaa ilaa maalinta qiyaame korkooda ha ahaadeene yacni marka waxa weeye saddexdaa masaajid waxaan ahayn markaa yani ha u sadcaalina nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam xadiisku waa saxiixo marka waxa uu ku jiraa bukhaari iyo muslim baa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waana xadiis saxiixa turuq mutacadidana waa leeyahay bacdibaa haddaba waxay yidhaahdeen xadiisku markaa inuu saxiix yahay waa ognahay ha yeeshee waxaa looga jeedaa laa tashuddu rixaala ilaa masjidin ilaa ilaa halaathati masaajida war masjid ha u sadcaalina masaajid ha u sadcaalina saddexda masjid aan ahayn macnaha saasaa looga jeedaayo macnuhu kama caamsano oo lagama tilmaamayo buqcad iyo dhulba ha u sadcaalina buqcad ama meel ha u sadcaalina saddexdaa masjid aan ahayn macnuhu caynkaas iyadaa loogama jeeda bay yidhahdeen oo haddii sidaa la yidhaahdo waxaa la diidayaabaa ay yidhaahdeen sadcaaladii markaa safarka yacni loo sadcaalayay tijaarada iyo dalabulcilmiga iyo waxa weeye xajka iyo ashyaa badan yacni markaa iyo ziyaaratu alaxyaa mu'miniinta markaa nool in la soo booqdo markaa ziyaaradii markaysagaa loo sadcaalayo kullu daalika waa la diidayaaba ka dhalanaysa taasna in la diidaa ma suuragal aha jawaabteedu waxay tahay shubhada waa mida takhsiiska ay khasiseen oo ay yidhaahdeen laa tashuddu rixaala ilaa ilaa halaathati masaajida waxaa looga jeedaa ilaa masjidin ilaa ilaa halaathati masaajida masjidba ha u sadcaalina saddexa masjid aan ahayn macnaha noocaasi sax maaha waa takhsiis bikayri mukhasis waa takhsiisay naska caamnimadiisii khasiseen oo waxay ku gaar yeeleen wuxuu ku dhacayay ee ku rumoobayay wax ka mida bogcad oo dhan buu tilmaamayey sharafa ay leedahay in loogu markaa sadcaalo iyaguna waxay ku gaar yeeleen bogcadaha markaa cibaadada loo khasisee masaajidda ah bay ku gaar yeeleen markaa taasi waa takhsiisun bikayri mukhasis oo wax daliila ma laha waa midda labaade saxaabadii macno ay ka fahmeen ma ahee saxaabadii cumuum bay u fahmeen waxaana ka mida abuu hurayre saxaabiga la yidhaahdaa waxa uu yidhi kharajtu ilaa tuur ila tuur baan u baxay meeshii tuur la odhan jiray ee ilaahay nebi muuse kala hadlay nebi muuse uu kala hadlay ayaa waxa weeye aan u sadcaalay buudhi markaasaan waxaan la kulmay saxaabiga abuubasre la yidhahda ayaan la kulmay marka waxa weeye abuubasre saxaabiga la yidhahda ama basre la yidhaahda ayaan la kulmay yacni markaan saxaabigaa la kulmay baa uu yidhi xaggaad ka timi oo wuxuu yihi tuur baan qabtayoo aan ka imi markaasuu low adraktuka qabla an takhrujta maa kharajta yacni haddii aan ku soo gaari lahaa ama ku haleeli lahaay oo ku heli lahaa intii aanad bixin oo aanad duur qaban maba aad qabateen buu ihi duur waayo nebiga waxaan ka maqlay buu ihi sala allahu alayh wasalam isagoo yidhi laa tucmalu mudiyu yacni waxa weeye gaadiidka yacni looma markaa yacni yacni xidhxidho ama looma adkaysto ama looma yacni samaysto yacni saddexdaa masjid meelaan ahay bimacnaa wuxuu tilmaamayaa meesha duur la yidhahdo sadcaalka loo sadcaalo buqca sharaf badan ah oo yacni waxa weeye markaa buqca mubaarakaa ilaahay ku magacaabay oo waxa weeye waadi iyo tog muqadasa lagu magacaabay oo yacni markaa waxa weeye in la barakeeyey la sheegay oo aayaadka qur-aankaa ku soo aroortay barakada la barakeeyey meesha caynkaasee sharaftaa leh inaanu markaa yacni abu hurayra u sadcaaleenoo qabteen hadduu markaa yacni isagu heli lahaa basro oo xadiidkaasi inuu nahiyayo oo reebayo marka fahamka saxaabigaasi oo raawiga xadiidka soo wariyey ah oo raawiga xadiidka soo wariyeyna dadka kale uuga aqoon badan yahay xadiidku soo wariyey sida khaalibka ah oo waxaa la yidhahdaa alraawi aclamu bimarwiyihi raawiga wax soo wariyaa wuxuu soo wariye waa uga aqoon badan yahay cidda kale waayo mulaabasaadka iyo waxa ku dheehan iyo xaaladdu ku soo baxay iyo siduu ku yimi waxaasoo dhan buu u aqoon badan yahay haddii ishkaal markaa macnihiisa ka galana dee markiiba wuu weydiin lahaa nebiga sala allahu calayh wasalam marka waxa weeye waxa uu tilmaamayaa inaynay masaajidda ku gaar ahayn oo meesha duur la yidhahdo wax masjidi kama dhisnay waa buqacadun sharafle bay ahayd oo barakaysan marka meesha inaan u sadcaalen abu hurayra ayuu markaa sheegayaa ee xadiiskaasi cumuumkiisa ku reebi lahaa inuu u sadcaalana ayna ahayne ogaalka aanu ogayn daraaddeedu inay tahay wax ugu sadcaalay abu hurayre laftiisu kuma caaridina wuu waafaqay oo waa u taqriiriyey taasina waxay ku tusinaysaa labada saxaabiba inay sidaa u fahmeen ayay ku tusinaysaa oo waa ku waafaqay oo hadduu markaa caaridi lahaa waa lasoo naqlin lahaa oo taana lama soo rarin marka waxa weeye calaa kulli xaal taasi waxay daliil u tahay inuu xadiisku aanu ku gaar ahayn oo keliya masaajid oo keliya inaanu ku gaar ahayn ee ay markaa tahay buqcadaha sharafta daatada ay leeyihiin yacnii sharafta ay leeyihiin ee waxa ku sugan marka ay ku yeesheen ee aan ka guurayne ka intiqaalayn hadday masaajid tahay haddii ruux ku aasan ay tahay haddii baraka ay iska leedahay tahay yacni marka waxa weeye buqcadu sharafta caynkaasee markaa ay leedahay wax ku soo darriye oo caarida ha ku yeelato ama daatahaan ha u yeelato kay doontaba ha noqoto eh in waxa weeye loo sadcaalaa inaynay bannaanayn saddexda masjid mooyaane bacdibaa waxay yidhaahdeen masaajiddaa xadiiska looga jeedaa masaajidda saddexdaa ka soo hadhayna ma kala fadli badna qadarka hore waa ka jawaabno ah masaajidoo keliyaa looga jeedaa waxaynu caddaynay inaan looga jeedin qadarka dambe hadda ay cuskadeen oo ah waxa weeye saddexdaa masjid wixii ka soo hadhay ma kala fadli badna waxaynu leenahay marka arrinkaasina waa baatil oo sax ma aha oo masaajidda kale laftoodu way kala fadli badan tahay waayo axaadiista saxiix waxay ku soo aroortay masjidka quba la yidhaahdee madiine ku yaallaa inay masaajidkaa quba inuu fadli badan yahay oo yacni waxa weeye ruuxa ee soo weysaysta ee masaajidkaa yimaada ee laba ragcadood ku tukada cumuro inuu cumro dhan la yimi oo dhammaystiran inuu cimraystay oo cimro dhammaystiran la yimi baa xadiis saxiixa ku soo arooray marka waxa weeye waxay ku tusinaysaa yacni salaada lagu tukadanaye markaa laba ragcadood haddii lagu tukado maadaama la sheegay inuu cumro la fadli yahay dee masaajiddu wada sidaas ma aha marka masjidu qubaana masaajidda kale sidaasuu uga fadli badan yahay haddana in loo sadcaalaa ma bannaana ma bannaana haddana in loo sadcaalaa marka sidaas yadaa ayaa arrinkii masaajidda kale ma kala fadli badnaan lagu buriyey waxa kaloo intaa raaca oo waxa weeye lagu sii darayaa haddiiba aanu sallimno oo laga soo qaado sidaa sheegtay oo ah marka in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa masaajid looma sadcaali karo saddexdaa masjid aynay ahayn yacni looma sadcaali karo masaajiddu waa buqcada ilaahay agtiisa loogu jacayl badan yahay axabulbiqaaci ilallaahi masaajiduha yacni buqcadaha waxaa ilaahay agtiisa loogu jacayl badan yahay masaajidda mar haddii masaajidkii oo buqca ilaahay agtiisa tii loogu jacaylka badnaa in loo sadcaalaa inay bannaanayn saddexdaa mooyaane wixii kale ee buqcade ee ka soo hadhayna waa calaa sabiili alawlaa inaan markaa loo sadcaali karin marka sidaas yadaa ayaa xataa sidaa sheegteen haddii lagu socdo waxa weeye xadiisku faxwihiisa ama mafhuumu muwaafaqihiisa waxa uu ku diidayaa ta kalena inay uga awlaysantay ama qiyaas jeliya haddiiba marka waxa weeye sidaas lagu socdo marka waxa weeye taasina waxa weye iyaduna waa qodob yacni meesha taalloo markaa imanaya weeye waagii markaa saxaabada iyo taabiciintana wax la yaqaanay maaha siyaaratu lqubuur in loo sadcaalo waayo muraadka looga dan leeyahay haddii ay tahay maydka in loo samafaloo loo duceeyo is adigoo maydkii ka fog baad u ducayn kartaa ducadu kuma xidhna inaad xabaashii tagto laakiin adoo ka maqan ayaad odhan kartaa ilaahu hebel u naxariiso ilaahu u dembi dhaaf ila yacni markaaad sidaa odhan kartaa ilaahu markaa ciqaabka iyo cadaabulqabriga ka dhowr markaa ilaahay aad uga baryi kartaa marka arrin keensanaya inaad dul tagto yacni ma aha haddaad ujeeddo inaad adigu ku cibro qaadato aad ku wacdisoonto aakhiro ku xasuusato haddaad uga jeeddana arrin safar keensanaya ma aha habaalta kuugu dhow ee kuugu soo xigta garo ama ha garan ciddii doontaaba ha ku aasnaato gaal iyo muslim ayaad ku cibro qaadan kartaa waxa weeye geerida iyo markaa aakhiro ku xasuusan kartaa marka taasina wax keensanaya yacni inaad u sadcaasho maslaxooyinka aad u cadisho wax keensanaya ma aha marka waxa weeye sidaas yadaa ayay markaa tahay culammadii hore haddii la eegana masalada shaddu rixaal ilaa ziyaarati alqubuur laba qowl baa jiray qowlu wuxuu leeyahay maya ziyaaratu lqubuur yacni marka waxaa leeyahay shaddu rixaal ilaa ziyaarati alqubuur waa mubaax oo waa bannaantahy xadiidkana waa laga reebaya waana sida marka waxa weeye ay ku tageen muwafaq ibnu qudaama iyo markaysaga ay ku tageen yacni markaa qolyo markaa culammada ka mid oo muta'akhiriinta ka midi siday ku tageen weeye oo waxay yidhahdeen waa bannaanto waa mubaax qowl kale wuxuu leeyahay waa qowlka jamaahiirta salafku marka ay ku tageenee mukhaalif aan loo ogeyn oo ah markaa inay yidhaahdeen looma sadcaali karo oo waa muxaram oo ma bannaana markaa qaar markaa dambe ayaa waxay la yimaadeen oo waxa weeye subki iyo qolyihii ka dambeeyey baa waxay la yimaadeen qowl istixbaab oo ay yidhaahdeen shaddu rixaal ilaa ziyaarati alqubuur waa mustaxab qowlkaasna khuraafiyiinta markaa qaarkood baa la yimi laakiin qowl horreeyey ma ahoo jiray ee culammadii hore markaa ee muta'akhiriinta ahaa ee xataa banneeyee meesha luuqluuq u raadiyey ee xadiiska doonay inay ka saaraan waxay yidhahdeen waa mubaaxo fadiila kuma sugna yacni waa iska mubaax safarka mubaax ee tijaarada aad u safrayso oo kale unbuu la mid yahay ziyaaratulqubuur sadcaalkaad u sadcaalaysaa laakiin wax ajara oo ku jiraa ma jiro dembina kuma qabtid ajarna ka heli maysa sidaasay markaa yidhaahdeen marka haddii caynkaas yada a la yidhaahdana dee waxa weeye lafteedu waxa ay tahay yacni siday khuraafiyiinta iyo qubuuriyadu sheeganayso way khilaafsan tahay oo iyagu waxay yidhahdeen ajar weyn baa laga helayaa bay yidhahdeen qowlkaasina waa bidca iyo dalaal weeye ay yidhahdeen ajar weyn baa laga helayaa sidaasaanu markaa u jirin culammada markaa sheegay ee yidhi waxa weeye waa marka yacni bidco weeye shaddu rixaal ilaa ziyaarati alqubuur waxaa ka mida ibnu bata baa ka mid a oo culammadii qarnigii afraad ka mid a yacni marka alibaana suqra ayuu ku sheegay oo waxauu yidhi wa min albidaci buu ka mid ahaaday yani tajsiisu lqubuuri walbinaau calayha yani markaasuu soo waday oo wuxuu i washaddu rixaali ilaa ziyaaratiha yani ziyaaradeeda in shaddu rixaal loo sameeyaa bidacay ka mid tahay yani ibaana suqra ayuu ku tansiisiyey mas'alada noocaasoo sidaa ugu sheegay marka waxa weeye cid salafkii qabtay shaddu rixaal in ziyaaratu lqubuur loo samayn karo sidaas yadaa bayna u jirin allele hal mas'ala ishkaal la keeni karaa masaladaasi waxa weeye haddaad tidhaahdaa looma sadcaali karo ee yacni ziyaaro xabaal la siyaaranayo war miyaynay ka dhalanayn xabaashii nebiga markaa in la ziyaaradeedii inaa xaaraantinimaysaan miyaynay ka dhalanayn shubahada noocaasay tahay waxay ku wareegayaan shubahadaasna jawaabteedu waxay tahay kama dhalanayso oo waxaa loo la yidhahdaa taasoo kale luzuumu maa laa yalzam wax aan laazim ahayn in yani laazim la moodo oo laazim laga dhigo sida aynay uga dhalanayna waxay tahay xabaasha nebiga sala allahu calayhi wasalam ziyaarada markaa la ziyaaranayo waxay leedahay weji saa'iqan laba isku khilaafsanayn yacni markaa laa yakhtalifu fiihi isnaan wejigaas saa'iqee markaa ay leedahayna waxay tahay qofku marka hore wuxuu u intiqaarayaa oo qasadkiisa weyn uu ka dhigayaa inuu masaajidkii rasuulka soo booqdo ayuu qasadkiisa iyo ujeeddadiisa weyn ka dhigayaa markuu sidaa ujeeddadiisa weyn ka dhigo oo uu masaajidkii rasuulka tago ayuu dabeedna markaa gelayaa laba ragcadood buu ku tukanayaa markaasuu dabeed waxa weeye xabaashii nebigana ziyaaranayaa oo uu markaa waxa weeye salaamaya markaa sidaas yada ah wejiga caynkaas ee saa'iqa ah bay leedahay wejiga saa'iq ee sidaasa ayay leedahay markaa kama dhalanayso in ziyaaradii nebiga itlaaqan loo xaaraantinimeeyo ee waxay noqonaysaa un qasad mucayana ayaa muxaram noqonaya qasad mucayana ayuunbaa muxaram noqonaya masalada noocaasana waxa weeye marka culammada qaar baa yidhi ee ibnu taymiya waxa weeye masaa-isha markaa ugu bashaacada badan ee yacni markaa waxa weeye yacni markaa ama masaa-isha mustashnaca ee markaa ibnu taymiya loo nisbeeyey ay ka mid tahay laazimka noocaas ee ka laazimaya markaa yacni masalan haddii markaa shadu rixaalka loo sameeyo ziyaarada qabriga nebiga inay xaaraan noqonayso marka yacni laazimka noocaasa iltizaamkiisa la aqbala ee la qaataa wax dhibaataa ma laha waayo xadiiskii nebigaa lagu camal falaya laa tashudu rixaala ilaa ilaa halaathati masaajida marka waxa weeye qasadka in labadaba lagu kulmiyo oo la yidhaahdo ziyaarada iyo masaajidka labadaba oo u socdaa ha yeeshee qasadkayga weyni waa masaajidka iyo in la yidhaahdo maye marka hore intiqaalka safarkayga iyo sadcaalkayga waa masaajidka ee dib baan marka dambe ziyaarada kala iman doonaa markaan madiina tago marka waxa weeye sidaas iyada abay saa'iq ku tahay oo ku bannaan tahay oo aan laba isku khilaafsanayn laakiin waxaa la diidayaa inaan masaajidkii fadliga gaarkaa loo sheegay in loo sadcaali karo xadiisku uu caddeeyey inaad markaa intaadexoe qasadka ka saartiiyo niyada inaad tidhaahdo maqsuudka ugu weynaan u intiqaalayaaba ama keliya aan u intiqaalaya u safraya u sadcaalayaaba waxa weeye waa inaan markaa xabaasha booqdo oo aanad nas u haynin yacni markaa kii naska a loo hayeyna inaad markaa sidaas uga tagto ta la diidayaa ta noocaasa markaa weeye umuuraha mamnuuca waxaa ka mid a in xabaalaad yacni korkooda ama agtooda in wax lagu qalo xataa haddii aan maydka loo qalaynin yacni mamnuuc weeya oo nebigu sala allahu alayh wasalam xadiis abu daawuudku soo wariyo saxiixa waxa uu ku yidhi laa caqra fi lislaam yacni xabaalaha wax lagu dulqalaa islaamnimada kama mid aha sidaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi waxaana markaa jirta xadiiskii nebigu sala allahu alayh wasalam ninkuu u yimi uu yidhi nadartu an anxara ibilan bibuwaana waxa uu ku yidhi hal kaana fiiha wasan min awsaan aljaahiliyati yucbad qaala laa hal kaana fiiha ciidu min acyaadihim qaala laa qaala awfi binadrik fainahu laa wafaa linadri fii macsiyati illahi walaa fii ma laa yamliku ibnu aadam xadiiskaa laftiisu xadiis saxiixa ah waxaa laga qaadanayaa meeshii waxa weeye yacni laga dhigtay ciid jaahiliya amaba marka ilaahay hayrkii la caabudo in waxa weeye ilaahay xataa wax loogu qalaa inayna bannaanayn oo sidai masjidu diraarkaba markaa uga dheeraada laa taqum fiihi abadaa yacni ha istaaginu halkaa ha ku tukanin masjidu diraarka oo maxal macsiya ay ahayd ayaa makaankaasna markaa laga dheeraanaya oo aan markaa cibaado yacni dabxi iyo wax la mida aan ilaahay loogu samaynaynin yacni tashabbuha markaysaga waxaan markaa mushrikiinta oo laga dheeraanayo daraaddeed marka calaa kulli xaal yacni waxyaalo badan oo markaa mamnuuca ayaa jira ziyaarada bacdi ka midana saas yada ayaynu markaa u tilmaannay aad iyo aad baynay dadku u sameeyaan oo ilaa xad waxaa la sameeyo waxaa ka mid a in looba xajiyo xabaalaha markaa yacni dadka qaarkood amaba markaa yacni daday awliye u ictiqaadsan yihiin xabaalahooda inay markaa u xajiyaan dadka qaarkood oo ay leeyihiin saddex goor hadduu markaa yacni qabto xajba uma dhinna ay sidaas yadaa leeyihiin waxyaalihiina ay ku sameeyaan xajka lagu samayn jiray hadday tahay tawaafkii hadday tahay dhagax tuurkii umuuraha noocaasoo dhanna markaysagaa lagu sameeyo oo ay yidhahdeen xajulfuqaraa ula baxeen waa xajkii dadka masaakiinta ah xajkii dadka masaakiinta ahi waxa weeye yani xabaalaha weeyaan bay markaa yidhaahdeen awliyada marka tan noocaasina waa baatil marka weeyaan oo wax markaysagaa bannaan ma aha waa wax muxarama oo aan markaa shareecada islaam ku bannaanayn wax alla wixii markaa xabaalaha lagu sameeyo oon saddexdii umuurood ee sheegnay ahayn waa ka baxsantay siyaarada sharciga ah wax alla wixii markaa yacni saddexdii umuurood aynu sheegnay ahayn in markaa l aakhire in lagu xasuusto in looga jeedo kow shardi shayga labaad in markaa looga dan leeyahay in meydka loo samafalo oo loo ducaynayo meydka ixsaan ila almayit yacni assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina waalmuslimiina waina in sha allahu bikum laaxiquun nas'al allaha lana walakum alcaafiya yacni waxa weeye ducada sidaa loogu ducaynayo meydka in loo samafalaya ah laba shayga saddexaad oo ah in waxa weeye imtisaal in looga jeedo oo in amar qaadasho nebiga sala allahu alayh wasalam amarkiisii in la fuliyo muraadku inuu yahay wax alla wixii ziyaaro ah ee aan saddexdaa umuurood ahayn waxay noqonaysaa mid baatilaan markaa shareecada ku bannaanayn laakiin waxay ka dhaxaysaa inay noqoto gaalnimo iyo inay noqoto marka waxa weeye yacni shay markaa lagu dambaabayo aan lagu gaaloobaynin labadaa noocunbay marka kala dhex taalla labadaa nooc ayuunbay marka kala dhex taalla xadiidka shan boqol iyo toddoba iyo siddeetan wa can abi hurayrata abi hurayre waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka noqdee ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam in rasuulkii ilaahay lacana uu nacdalay zaa'iraati alqubuur dumarka xabaalaha siyaaranaya inuu nebigu sala allahu alayh wasalam nacdalay akhrajahu tirmidiyu tirmidi baa xadiidka soo saaray wa saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna xadiidka waa saxiixiyey xadiidkan abi hurayra waa xadiis saxiixa culamo badan baa markaysaga markaa saxiixisay oo uu ka mid yahay tirmidi oo uu ka mid yahay ibnu xibbaan oo uu ka mid yahay ibnu qataan oo isaguna yidhi waa xasan sida muxararkaba ku sugan yacni oo uu ka mid yahay nawowi oo isaguna quweeye oo khulaasada ku quweeye waxaa ka mida marka axmed maxamed shaakir oo isaguna tacliiqa uu musnadka ku leeyahay ku saxiixiyey waxaa ka mid a albani oo isaguna xadiidka marka waxa weye saxiixiyey yacni kan khusuuskiisa waxa weli rijaalka markaa xadiidka sanadkiisu waa hiqaad mooyaane nin la yidhahdo cumar ibnu abi salama isaga hadal yar baa ku jira xadiidkiisu wuxuu noqonayaa ilaa derajada xasanka laakiin shawaahidda kale ayaa saxiixa gaadhsiinaysa marka waxa weeye waxaa jira xadiidkani shawaahid buu leeyahay shawaahidda uu leeyahayna waxaa ka mid a xadiidka xasaan ibnu thaabit oo imaam axmed iyo ibnu maajah iyo xaakim iyo bayaaqiba soo wariyeen buusiri waxau yihi sanadkiisu waa saxiix rijaalkiisuna waa siqaadkaa kalena yacni albani waa tacaqud buu ku sameeyey oo waxau yihi ibnu bahmaan nin la yidhahdaa ku jira sanadka oo tawsiiqiisu aanu sugnayn oo cid markaa muctabara oo tawsiiqiisa aynay jirin laakiin labada shaahidee kale ayuu marka albaani markii dambe ku quweeyey waxaa kaloo uu leeyahay xadiidku shaahid kale oo ibnu cabbaas uu soo wariyey ayuu markaa leeyahay oo sheegaya lacna rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam zaa'iraati alqubuur waalmutakhidiina calayha almasaajida waasuruj yacni lafdina waxaa ku soo aroortay zawaraati alqubuur yacni kaana waxaa soo wariyey shanta ayaa soo wariyay afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed ibnu xibbaan iyo xaakim waxa markaa taxsiiniyo yidhi waa xasan tirmidi waxa saxiixiyey ibnu xibbaan ibnu kasiir markuu turuqda xadiiska saddexda xadiisba sheegay ayuu wuxuu yidhi walaa shaka ana alxadiisa xasanu yuxtaju bihi litacadudi turuqih wain kana fii kullin minha dacfun yasiir yacni irshaadku isaguna sidaa ku yidhi marka waxa weeye xadiisku inuu isquweynayo oo uu markaa yahay xadiis saalix lilixtijaaj buu tilmaamay axmed maxamed shaakir isaguna waxau yidhi xadiisku waa saxiix xadiiska ibnu cabbaas ayuu yidhi albaani waxau yidhi abaa saalix nin layaha mawla umuhani baa ku jira waa daciif ziyaadana waa la tafaruday wuxuu u jeedaa wasuruj yacni ayuu la tafarudo wax shaahida ma laha sidaas aawadeed baan xadiiska ugu soo arooriyey buuhi daciifada ziyaadadaa daraaddeed laakiin labada qadare kale waxay leeyihiin shawaahid bay markaa leeyihiin marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiisku waxau yahay xadiis saxiixa weeye laakiin laba lafdi baa calaa kulli xaal uu u soo kala arooray lacana zaa'iraati alqubuur iyo lacana zawaaraati alqubuur yacni zawaaraati alqubuur iyo zaa'iraati alqubuur labada lafdi buu ku kala yimi xadiiska abuu hurayra iyo xadiiska xasaan waxa uu ku yimi zawaaraati alqubuur ayuu albaani yidhi ha yeeshee waxaa sidaa khilaafsan ibnu xibbaanka oo zaa'iraati alqubuur yacni markaa ku yimi oo aanu markaa sheikhu sheegin waxaa kaloo markaa yani uu tilmaamaya ibnu cabbaas xadiiskiisuna yani zaa'iraat iyo zawaaraat labadaba waa ku yimi marka waxa weeye laakiin duruqda badankooda waxa uu ku soo arooray xadiiska ibnu cabbaasna zawaaraati alqubuur saas aawadeed sheekhulalbani waxa uu ku tegey xadiisku lafdiga zaa'iraati alqubuur inuu shaadi yahay ee lafdiga maxfuudka ah ee saxiixaha inuu yahay lacana zawaaraati alqubuur lafdigaasi inuu saxiix yahay lafdiga zaa'iraatna inuu shaad yahay sidaas iyada ayuu markaa tilmaamay waana sida uu janaa'iska iyo ku caddeeyey macnaha xadiidka haddaynu usoo noqonno waxa uu sheegayaa nebigu sala allahu calayh wasalam inuu nacdalay dumarka xabaalaha aadka u booqanaya ee u ziyaaranaya sidaas yacni inuu nacdalay waxa uu markaa nebigu nacdalana inay tahay wax dembiya oo weyn ayuunbaa markaa lagu xambaara marka haddaba mas'ale ayaa imanaysa masaladaasi waxay tahay dumarku xabaalaha inay ziyaartaan ma u bannaan tahay mise uma bannaana hadday u bannaan tahay mustaxab ma gaadhaayo iyaga markaa ma u tahay mid mustaxab oo loo jeclaysto sunne u ah sida raggaba ay ugu tahay mise uguma aha masalada noocaasa aqwaal baa ku sugan horena waxaynu u soo aragnay itibaaculjana'is janaasooyinka raacitaanka la raacaayo in dumarka markaa loo diiday oo karaahatu tansiih ay u tahay oo nuhiinaa can itibaaci aljanaa'isi walam yuczam calayna waa ti ummu catiya tidhi yacni markaa janaa'ista inaannu raacno janaasooyinka waa naloo diiday laakiin nalaguma adkaynoo mid markaa yacni qaci laga dhigay nahyigaas ma ahay waxa uu ahaa uun marka waxa weeye yacni nahyi karaaha ah oo karaahatu tansiih faa'iideynaya sidaas iyada ayay ummu catiya ay tilmaantay marka masaladaasi waxa weeye inay karaahatu tansiih tahay haddaan maxaadiir kale raacin ayay itibaaculjana'is iyadu ahay itibaaculjana'is iyo haddaba ziyaaratulqubuur waa kala duwan tahay ziyaaratulqubuurna waa mas'ala ukhraa waynagin idhi dib baynu markaa uga hadli doonnaa axaadiis bay inoogu iman doontaa markaasaynu kaga hadli doonnaa insha allahu tacaala masaladana waxaa ku sugan afar qowl baa ku jira qowl odhanaaya dumarku xabaalaha markaa inay ziyaartaan uma bannaanaba marnaba qowl odhanaya inay ziyaartaan uma bannaano weliba waxay ka mid tahay min kabaa'iri dunuub xurmo keliya ma aho inay xaaraan tahay keliya e waxaa markaa raacaa inay tahay min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay inay xabaalaha booqdaan oo ziyaartaan waa ra'yi labaad ra'yiga kale ee saddexaad waxa weeye waa in la yidhaha karaahiyo ayay nisbadooda markaa u tahay karaahiyo ayay nisbadooda u tahay karaahatu tansiih waa looga fiican yahay qowl kale markaa wuxuu leeyahay maya waa mubaaxo waa ra'yiga afraad qowl kale waxa uu leeyahay mustaxab bay u tahay oo waa markaa yacni waa loo istixbaabaayo yacni mustaxab baabay u tahay shantaa qowl baa mas'alada ku sugan yacni ahlucilmiga qaarkood qowlka istixbaabka ma sheegaan laakiin waxa weeye afarta kale ayuunbay tilmaamaan laakiin qowlka istixbaabkuna waa jiraan bacdu ahlicilmi ka mida baa qaba xanafiyaduna waa ka mid marka shantaa qowl ee mas'alada ku sugan culammada marka odhanaysa waa xaaraan ama waxa weeye waxay ka mid tahayba shay fisqiya oo kabiira ah weeyaan oo kabaa'iru dunuub bay ka mid tahay waxay deliishanayaan xadiidkan ibnu cabbaas xadiidka abi hurayra xadiidka xasaan ee dhammaan sheegaya lacana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam zawaaraati alqubuur iyo zaa'iraati alqubuur labada lafdiba waa deliishanayaan labada lafdiba waa markaa deliishanayaan marka inay muxaramto aynay bannaanayn sidaas iyadaabay ku tageen amarkii waxa weeye markaa la amray la yidhi fazuuruuha nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha kaasna waxau ahaa mid ku gaar ah ragga ayuu ku gaar ahaa dumarku lama wadaagaan sidaas iyada abay markaa leeyihiin mar haddii waxa weeye ragga ay ku gaar tahay dumarka axaadiis gaara ku soo aroortay oo u diidaysa sidaas aawadeed uma bannaana dumarku inay xabaalaha ziyaartaan oo booqdaan xadiisna waa la soo wariyey tilmaamayay low balagti minhum alkuda yacni waxa weeye haddii marka aad kuda gaadhi lahayd waa meel markaa maqbara ahayd yacni waxa weeye jannada markaa maad aragteen jannada yacni maad aragteen ilaa waxa weeye awowga aabba ilaa u arki lahaa marka waxa weeye xadiidkaana waa deliishadeen oo waxay yidhahaan laftiisu daliil buu noo yahay oo maqaamka markaysa waxa markaa waxa uu yahay mid loo deliishanaya ayuu yahay sidaas iyadaa bay yidhahdeen ra'yiga odhanaya waxa uu yahay karaahiyo oo waa looga fiican yahay karaahatu tansiih yacni ha yeeshee markaysa waxa muxaram ma aha iyaguna waxay cuskanayaan kaanahu itibaaculjanaa'iskoo kale inay haleeshiinayaan itibaacu ljanaa'iskoo kale inay haleeshiinayaan nuhiina can itibaaci aljanaa'isi walam yuczam calayna oo ay leeyihiin ziyaarada iyo itibaacu aljanaa'is waa isla nooc waayo janaasada haddii la raaco xabaalihiina la teg xabaalihiina yacni la teg marka labada baab inay isku mid yihiin oo kale ay ka dhigayaan culammada odhanaya waxa weeye waa markaa mubaax iyaga laftoodu markaa meelahaas ayuunbay markaa cuskanayaan zaa'iraat iyo zawaaraat lacana rasul lahi sala allahu alay wasalam zawaaraati alqubuurna waxay ku xambaarayaan in looga jeedo waxyaalo kaleoo muxaramaad inay raaceen tabaruj iyo yacni niyaaxa iyo baroor iyo waxyaalo badan markaysaga markaa inay ikhtilaad iyo shay kaloo muxarame markuu raacay ayuunbaa markaysaga waxan marka ay tahay wakhtigan la nacdalay sidaas yadaa waana haalib maadaamay u tahay baa zawaraati alqubuur loo yidhi qowlna waa caynkaas qowlka kale ee shanaad ee mustaxabka ku teegaya waxa uu leeyahay yani waxa weeye waxa uu daliishanayaa waa mida amarkii oo nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha oo inama nisaau shaqaa'iq rijaal waa tii xadiis kusoo aroortay saxiixa marka ragga yani wixii la amray dumarkana waa la amray mooyaane wax daliil khaas yeelaya oo ragga ku gaar yeelaya wixii la helay mooyaane marka fazuuruuha amarkaa waa ka mid oo rag iyo dumarba waxa la amray inay xabaalaha ziyaartaan oo booqdaan baa la amray yani waxaana markaa ku tusinaya xadiidka caaisha markii ay ziyaaratay markaa xabaashii walaalkeeda cabdiraxmaan markay xabaashii sii ziyaaratay waa tii lagu yidhi waxa weeye nebigu sow kii markaa nahiyey xabaalaha in la ziyaarto yacni waxay tihi nebigu waa nahiyey oo waa reebay markii hore suma amara biziyaaratiha dabeedna in la ziyaartana markii dambe waa amray sidaas yada ah ayay caaisha tidhi fahamka caaishana waxay markaa tilmaamaysaa siday u fahantay iyadoo markaa ruwaaddii xadiiska soo wariye wariyey ka mid a fahamkay u fahamtayna waxa weeye ragga iyo dumarkaba in markaa amarka ay soo gudagelayaan siday u daliishatayna waa sidaas yadaa weeyi siday u daliishatayna waa sidaas yadaa weeyi marka qowlka istixbaabku waa jiraayoo caaisho lafteedu inay istixbaabkaa qabtay inay dumarka laftooda mustaxab u tahay baa laga qaadanaya laakiin ziyaadada ah low markaa yacni shahituka maa zurtuka haddaan xabaashaada markaysaga iyo aaskaaga markaa ka qaybgeli lahaa oo xaadiri lahaa kumaan markaa ziyaarteen ziyaadadaasi culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay ku tusinaysaa in yacni aynay yacni caaisha qabin inay mustaxab u tahay laakiin waxa weeye sababtay u siyaaratay waa inaynay markaa yacni aaskii joogin laakiin waxa weeye taa waa laga jawaabo albaani waxa uu tilmaamayaa ziyaadadaasi inay tahay ziyaada daciifa oo waxa ku sugan markaysaga waxaan markaa dacfi baa ku sugan marka ziyaadadaasi ma asixin ziyaadadaasi mid asaxday oo sugan ma aha marka waxa weeye calaa kulli xaal shaykhulalbani kitaabka axkaamuljanaa'iska waxa uu tilmaamaya in arrinka ku saabsan ziyaarada markaa dumarku inay xabaalaha booqdaan inay tahay mid mashruuc u ah inay tahay waxaanu u daliishanayaa laba xadiis mid waa xadiiska caaisha ee waxa weeye iyo amarka markaa caamka ah fazuuruha suma amara biziyaaratihana ay tidhi iyo amarka caamka ee fazuuruha soo arooroo dumarkuna ay gudagelayaan waa midda labaad ee markaysagaa waxa farax ka sii ah oo taas sii raacda cillada xadiidka loo cileeyey fa innahaa tudakiru alaakhira aakhiray xasuusinaysaa ama fazuuruuha fa innahaa tudakiru almowt yacni markaa ziyaarta sida xadiidka kaleba ku soo aroortay yacni geerida idin xasuusinaysaae cilladu waxa weeye waa cilla caama cilladuna hadday caam tahay xukunkuna caam buu noqdaa waqad tukhasisu waqad tucammimu liasliha laakinaha laa takhrimu oo cilladu hadday markaa tahay khaas xukunku khaas buu noqonaya cilladu hadday caam tahayna xukumkuna caam buu noqonaya hadda cillada wax lagu cileeyey oo markaa xabaalaha in la booqdo lagu cileeyey waa cilla caama cillo caama weeyi oo waxay cillo caama ku tahay in marka aakhiro la xasuusto oo geeridii la xasuusto oo yacni lagu cibro qaato rag iyo dumarba waa loo baahan yahay rag iyo dumarba waa loo baahan yahay ee miday raggoo keliya u baahan yihiin ma aha marka mar hadday cilladu caam tahay xukumkuna wuxuu noqonayaa xukmi caama buu noqonaya marka taasi waa mid xadiidka kale uu daliishaday markaa sheikhulalbani raxmat ullaahi calayhi yani ziyaarada markaa xabaalaha la siyaartaa dumarka inay mashruuc u tahay yani waxa weeye wuxuu u daliishaday xadiidka markaa kale ee nebiga sala allahu alayh wasalam caaisha ay ku tidhi xabaasha haddaan siyaarto maxaan idhaahdaa oo uu nebiguna u laqimayey yani markaa xabaasha marka la booqdo dikrigii ducada ahaayee la odhanayay buu u laqimay assalaamu calaykum ahla diyaari alxadiisa marka waxa weeye taasuu u laqimay nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu u taqriiriyey xabaasha inay booqato oo kuma odhan maxaad xabaal booqataa mayadaa kuuma bannaanba ma odhan yacni inaad xabaal booqataana markaa kuuma bannaana ama inaad u qasadaa oo aad markaa xabaal u kicitintaa yacni mid kuu bannaan ma aha ma odhanin taqriir baa laga qaadanaya oo wuxuu nebigu ka aamusa sala allahu alayh wasalam in wax bannaan yihiin baa laga qaataa marka xadiiskaana waa laga deliishanaya xadiidkan lacana rasuul lahi sala allahu alay wasalam zaa'iraati alqubuurna waa ka yidhi lafdiga zawaaraat baa saxiix oo maxfuuda laakiin lafdiga zaa'iraat ma asixina waa daciif oo waa shaad sidaas aawadeed yacni haddii aynay farabadsanin oo aynay markaa aada ugu noqnoqonin siyaaradii ama shay xaaraana aanaynay la imanin sida tabaruj iyo cawrada inay muujisay iyo ikhtilaad inay la timaado iyo inay sabir la'aan la timaado oo baroorata iyo yacni waxyaalaha noocaasa haddii ayna la iman ama umuuro kale oo muxaramaada aynay ziyaaradii kula imanin waxay tahay mid markaa yacni u bannaan yacni qadar aan badnayn inay kala timaadaa waa bannaan tahay laakiin inay farabadsato had iyo jeer ku noqnoqoto yacni waxa weeye ta noocaas mid markaa u bannaan ma aha oo waayo madino waxay u tahay xuquuqda kale markaa yacni saaran inay dayacdo xuquuqdii ninkeeda iyo yacni waxay madino u tahay ta kale markaa waxa weeye inay markaa suuroobi karto inay aad iyo aad yacni waxa weeye xabaalihii markaa ugu yacni yacni ama barooro ama wax la mida inay la timaado ama tabaruj oo waxa weeye asalna waxa waa dumarku guryahooda inay ku nagaadaan waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa marka waxa weeye sugnaanshihii guriga lagu sugnaanayey lafteedii waa ka hor imanaysa had iyo jeer inay kusii dhidhiiqiso markaa xabaalaha ay had iyo jeer markaa xaggaa qabato marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiidkana sidaas iyada abaa markaa lagu xambaaray ahlucilmi badan oo kale oo ku xambaaray lacna rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam min zawaaraati alqubuur ama zaa'iraati alqubuur ku xambaaray waktiga yacni shay xaaraan oo kale uu raacay oo badani waa jiraan culamo badan oo muxaqiqiina sidaas iyadaa ku xambaaray hayeeshee shaykhulislaam ibnu taymiya waxau aad isagu ugu nuxnuxsadaa ziyaaratu lqubuur waxay yidhahdaan waa mustaxab oo muctabari inaynay jirin marka waxa weeye waxaa la ysku hayaa waa mubaax iyo waa karaahiyo iyo waa xaaraan marka wuxuu arjaxaa shaykhulislaam in waxa weeye muxaram ay tahay oo dumarka aynay u bannaanayn ragga inay sunno u tahay dumarkana aynay u bannaanayn oo muxaram ay ka tahay sidaas iyada ah ayuu marka arjaxaa oo aad iyo aad ugu nuxnuxsadaa waxaanu ka jawaabaa markaysaga in la yidhaahdo dumarku waxay gudagelayaan fazuuruuha amarka ah waa gudagelayaan waxaanu tilmaamayaa hadday gudageli lahaayeen istixbaab baa lagu tegi lahaa wax istixbaab qabaane markaa ma jiraan laakiin calaa kulli xaal way jiraan istixbaabka bacdu ahlicilmi ayaa markaa sheegay marka waxa weeye hadalka markaa caaisho lafteedana waa markaysaga laga qaadan karaa oo maadaama ay tihi markaysaga amarku gudagelayaan oo uma amara biziyaaratiha inay dumarku ku jiraan waxaa laga qaadanayaa istixbaabka inay qabtay ayaa laga qaadanaya culamo badan oo marka waxa weeye ibnu taymiye kusii raaca ayaa jiro ra'yiga inay dumarku xabaalaha inay booqdaan aynay u bannaanayn xaaraan ka tahay yacni marka culamo badan oo saa ugu raacay ayaa markaa jira marka khulaasatu lqowl waxay tahay dumarku xabaalaha inay booqdaan waxay tahay mid u bannaan haddii umuuro kale aynay raacin oo muxaramaada aynay la iman sida baroor iyo inay ikhtilaad la yimaadaan iyo tabaruj inay la yimaadaan iyo waxyaalo sharcigu aanu xaaraantinimeyn inay ku sameeyeen ziyaaradii iyo inay markaa ziyaaradii haddii aynay badsanin inay qadar qaliila kala yimaadaan marmarka qaarkood inay taasi u bannaanto mid mashruuca u tahay ay dhici karto in la mustaxabbaabay u tahay yacni marar naadira wakhtiyada qaswatulqalbiya ay iska dareemaan oo qalbigii markaa inuu yacni xoogaa adkaaday ama qallalay oo kale ay iska dareemaan xabaalahoo kale marka isagaa inay soo booqdaan iyagoo markaa umuurahaas yacni iska ilaalinaya mamnuuca ah waxay tahay mid mashruuc u ah weeye qowlkaasa marka waxa uu yahay arjaxu alaqwaal qowlka marka ugu raajaxsan yacni aqwaasha mas'alada laga yidhi sidaas iyada ah weeyaan waxa uu soo arooriyaa subul salaamku axaadiisuu doonaya inuu u daliishado marka xabaalaha in ay dumarku ziyaartaan inay markaa u bannaan tahay waxaa ka mid ah xadiis cumuumkiisa uu daliishanayo man zaara qabra alwaalidayni aw axadahumaa fii kulli jumucatin uufira lahu wa kutiba baaran ninka xabaasha labada waalid soo booqda ama midkood jimco kasta soo booqda waa loo dembi dhaafaa inuu baari yahay oo waxa weeye mid waalidkiisa u jajabanoo u samafalaya inuu yahay baana markaa loo qoraa xadiiskaasoo kale markaa waxa uu doonay inuu markaa daliishado oo axaadiisu soo arooriyey ayuu ka mid yahay laakiin xadiiskaasi ma asixin sheekhulalbani waxau ihi xadiisun mawduuc xadiis mawduuca oo been abuura weeye xadiiskaasi waxaana ku caddeeyey buu ihi silsilatu axaadiisi daciifa ayaan ku caddeeyey yacni markaa xadiiska sagaal iyo afartanaad boqolka horeaba ku jiraa xadiiska sagaal iyo afartanaad yacni marka ayuu ka mid yahay takhriiju lmishkaa buu sidaa ku yidhi marka silsilatu axaadiisi daciifa ha loo raajico wakadalika xadiiska kale tilmaamaya faatima marka inay ziyaaran jirtay qabrigii marka waxa weeye adeerkeed inay markaa booqan jirtay oo ziyaaran jirtay yacni xamze oo ay dabeedna marka ooyi jirtay agtiisana ku tukan jirtay xadiiskaasina waxa weeye isaguna ma asixin waa daciif yacni markaa daciif weeye isaga laftiisu waxa uu sheegayaa inuu mursal yahay buu markaa tilmaamaya laakiin irsaalkiisu xataa waxa weeye yacni irsaalnimadiisu miduu markaa taabici xataa irsaaliyey ma aha marka calaa kulli xaal xadiis daciifa weeye xadiiskaasi oo waxa weeye irsaal iyo markaysaga dacfi kaleba waa isu raaceen oo markaysa waxa marka xadiidkaas waa isu raaceen culamo badan baana markaa daciifisay marka calaa kulli xaal looma baahno marka xadiidkaas oo kale in la yidhahdo waa loo daliishanaya mid loo baahan yahay yacni sidaas iyadaa baynay u ahayd xadiidka shan boqol iyo sideed iyo siddeetan wa can abi saciidin alkhudriy abi saciid waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilah raalliha ka noqday qaala inuu yihi lacana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam annaa'ixata waalmustamicata rasuulku ilaahay wuxuu nacdalay annaa'ixata ta barooranaysa iyo walmustamicata ta dhegaysanaysa labadaba waa nacdalay nebigu sala allahu alayhi wasalam labadaba nebigu sala allahu alayh wasalam waa nacdalay akhrajahu abu daawuuda abu daawuud baa xadiidka soo saaray xadiidkan marka abu daawuud waxauu yahay xadiis daciifa ayuu yahay culamo badan baana markaysagaa daciifisay abu xaatim baa istinkaaroo yidhi waa munkar sida khulaasatulbadri muniirka iyo talkhiiska labadaba ku sugan nawowi baa daciifiyey sida khulaasatulaxkaamka ku sugan mundiri baa daciifiyey sida cawnulmacbuudka ku sugan wahaahu ibnu mulaqin waxa yidhi waa waah sanadkiisu ibnu mulaqin sheikha lehe bimacnaa waah waa dacfi daran weeye khulaasatulbadri muniirka ibnu xajar baa isaguna daciifiyey talkhiiska weliba turuqda kale marka xadiidka shawaahidda kale loo soo wariyeyna waxa uu tilmaamay in iyagana aynu waxba ka asixino kulluhaa daciifa buuli waxaa kaloo daciifiyey munaawi ayaa faydulqadiirka kuwa u daciifiyey waxaa kaloo daciifiyey albani oo irwaaga isaguna ku daciifiyey shucayb baa isaguna takhriijka markaa sharxu sunnaha ku daciifiyey waxaanuu markaa yahay xadiisku musalsal biducafaa ayuu yahay oo maxamed ibnuxasan ibnu catiyata alcawfi ayaa aabbihii ka warinaya aabbihiina awowgiibuu ka warinaya sanadkaasina waxa uu yahay buu ihi markaa waxa weyaan yani albani waa musalsal biducafaa oo saddex ninoo markaa saddexduba markaa yani dacfi ku sugan yahay ayaa marka waxa weeye ku kulmay marka calaa kulli xaal xadiidkani sidaas iyada ah ayaanu marka waxa weeye u asixin duruq kaleo loo soo wariyey waa jiraanoo markaa ibnu cumar laga soo wariyey oo laga soo wariyey abu hurayra laga soo wariyey yani duruq kaleoo caynkaasi oo ibnu cabbaas laga soo wariyey dariiqyada laftoodana wax ka asaxay ma jiraan wax ka asaxay yani ma jiraan ibnu cumar waa laga soo wariyey laakiin nin matruuka ayaa ku jira oo la yidhahdo cufayr ibnu macdaan nin la yidhaahdo ayaa ku jira ninkaasina waxa uu yahay nin matruuka weeye oo dacfigiisu aad u daran yahay weeyaan abu hurayre waa laga soo wariyey xadiidka abu hurayre warinta laga soo wariyeyna waxa markaa ibnu cadiya ay yidhaahdeen waxaweye yani waxa weeye khata weeyaan bay markaa yidhahdeen abu hurayre warinta laga soo warinaya abu hurayre warinta laga soo warinayana khata tahay bay markaa tilmaameen marka calaa kulli xaal xadiiska ibnu cabbaas laftiisu waa daciif marka waxa weeye wax yacni isquweynaya ma aha xadiiskana haddii nakaaro lagu sheego munkarku markaysaga waxaan waxba laguma quweeyo isaguna markaysaga waxba yani ma quweeyo yacni mid wax lagu quweeyo markaa ma suuragal aha marka xadiisku waxa uu tilmaamayaa in markaa qofka dumar ee baroorata iyo ta dhegaysanaysaaba in marka labadaba la nacdalay marka calaa kulli xaal maadaama aanu asixin xukum laga qaadan maayo niyaaxada iyo baroortana axaadiista soo socotaa diidaysa kuwa dambaynu ku kaaftoomaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka atub